اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته dariskaan isku dayayo inaynu maanta wax isaga sheegna waxa weeyaan mowdici alghafla alghafla af soomaaliga waa dhoohani ama moogani imaam ilkafawi fii kuliyaati waxa uu ku fasirayaa ereyga alghafla cadamu idraaki shay maca wujuudi maa yaqtadiih waa shayga oo aada fahmi weyda ama aada garan kari weyda buu leeyay iyadoo ay jirto wax kugu bixinaya in la gartaa imaam ilmanaawiy isna wuxuu ku tilmaamaya khafladu waa faqdu shucuuri bimaa xaqahu an yushcara bih waa dareen la-aan kugu dhacda oo dareenkaagu uu fahmi kari waayo wax xaqiisu ahaa in la dareemo imaam alraagib alasfahani wuxuu leeyahay isna waa sahwun yactari اlinsaana min qilati ataxafudi waatayaqud waa sahwi ama haleelitaan la-aan ama moogani qofka bini aadamka ku dhacda ay sababna u tahay dhowrsani yari ama soo jeed yari qofka oo aan rabin waxa kan inuu ku baraarugo waa maxay waxa aynu leenahay khafla ka dhacaya waxa weeyaan alumuur alcidaam wixii waaweynaaya mudnaa inuu beriyoritiga koowaad helo oo ay ahayd maskaxda qofka bini aadamkii inay ku mashquusho oo ahaa xoogga qofka bini aadamkii inuu ku baxo oo ay ahayd wakhtiga qofku inuu ku isticmaalo oo la hilmaamo wax ka liita lagu isticmaalo marka waa khafla can illaahi subxaanahu wa tacaala waa ilaahay oo la ilaabo ilowshiyaan waxaan uga dan leenahay haba la garte eh noloshaada yowmiga ah baanu ku lahayn xisaabtan weyn ama se waxay yidhahdeen waa khafla can wacdihi wa waciidi waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yaboohay ee janniya naar ah oo ku xisaabtankooda uu yaraado qofku uu kaafil ka noqdo ama uu ka mooganaado ama waxay yidhaahdaan waa alkhafla can ilmowti wahajmad waa qofkoo daranli kaga dhacdo geerida iyo weerarkeeda oo u qaata inuu mantiqa aamina joogo oo ay la fogaato geeridiyo hore u arki kari waaya ama waxay ku tilmaamaan waa qofka oo can ilqabri wa dulmati wa can yowmi alqiyaama wa ahwaali xabaashiyo madowgeeda qiyaamaha iyo dhibtiisa siraadka iyo siibashadiisa xoog u xasuusan kari waaya waxay yidhahdaan waa musiiba min almasaa'ib alkubra khafladu waa balaayooyinka waaweynee bini aadamka haleelo mid ka mida baa la yidhahdaa bal ee waa xanuunada ugu khatarsan ee qofka ku dhaca nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay inay ducadiisa ka mid ahayd allaahuma inii acuudu bika min alghaflati waalqaswa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixi aljaamici sakiir uu sheekh albaani ku soo saaraya wuxuu leeyay allaahuma inii acuudu bik ilaahayo waxaan kaa magan gelayaa min alghaflati waalqaswa dhoohaniyo moogani iyo kaafil aan ku dhaco waxaan kaa magan gelayaa buu leeya qalbi adayg qaswati alquluub oo ah qofka qalbigiisu markuu ilaahay cabsidiisa ku yaraato dhagaxo kalun abuu nebigu ku tilmaamaya ma qur-aanku ku sheegaya waa qofkaoo hilmaamatuu alla leeyahy subxaana wa tacaala wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya wain minkum ilaa waariduhaa mid idinka midi ma jiro baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaa waariduhaa jahannamo waa u arooraya labada tafsiir ay culammadu saaraan midi waxa weeyaan jahannamo waa u aroorayaa dee jidka siraad baa ku dul yaalo waad u arooraysaa culammada badhna waxay yidhaahdaanba waa la gelayaa laakiin ciddii mu'mina waa yaa naaru kunii bardan wa salaama waxba ku noqon maayo ciddiisi aan mu'min ahayni waa ku gubanaya si kasta ha noqota ilaahay wuxuu leeya wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa shay alla go'aamiyey subxaana wa tacaala walidaalika ba axad asaalixiin ayaa wuxuu arkay nin dhallinyaroo faraxsan dabeetana wuxuu ku yidhi wiilow ma maqashay in naarta loo aroorayo ilaahay qur-aanka ku yidhi wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya haa buu yidhi miyaad haddaba inaad naarta tegayso waad hubtaa soo maaha buu yidhi haa buu yidhi miyaad haddaba hubtaa inaad ka mid tahay buu yidhi kuwa ilaahay leeyay uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alظaalimiina fiiha jisiya kuwa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inta alle ka cabsatay markaasaan badbaadinayaabaa ilaahay yidhi inta daalimiinta ana iyagoo runduda ayaan kaga tegayaaba alla yidhi subxaana wa tacaala kuwa inaad ka mid tahay miyaad og tahay buu leeyahy waa maya khafladu waa xanuun khatara marka waa xanuun qofku uu dareemo gooraan dareenkeedu waxba taraynin waاqtaraba alwacdu alxaqu faida hiya shaakhisaة absaaru aladiina kafaruu yaa waylanaa qad kuna fii gaflaة min hada ilahi wuxuu leeya subxaanah wa tacaala waxaa soo dhowaaday yaboohii rabbiye dhabta ahaa dabeetana waxaad arkaysaa duul indhahoodu markaasi ay midhiq midhiqlayin oo hoos eegayaan ama shaakhiso ay yihiin waxay ku dhawaaqayaan ba ilaahay leeya yaa weylanaa qad kunna fii kafla hoogayaga iyo shallaatadayadee waxaanu ahayn arrinkakan kuwa kaafilka oo aan ogeyn idan wuxuu u baahan yahay qofka mu'minka ahi hadduu fursada haystaayo inuu fursadaan kaafil ka noqonin waa fursa ama waa jaanis ama waa wakti kaa iminka sheekadiiyo warka ku dhammaanaya qofku uu yidi diilan doono ilaahay inuu mar dambe siiyo mar dambe jaaniskii in alla ku siiyo subxaanah wa tacaala ilaahay baa wuxuu leeya xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun midkood geeridu markay u timaaddo waxaa la weydiisanayaa subxaana wa tacaala ilaahayow iceli lacallii acmalu saalixan fiima tarakt waxaa la arkaa inaan wanaag sameeyo wixii aan ka imiye ilaahayna wuxuu leeya kallaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakh ilaa yowmi yubcathuun faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun faman haqulat mawaaziinuhu faulaa'ika hum almuflixuun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إلى آخر الآيات إليه سبحانه وتعالى وحينات المام يا مرك غافل لمده والضبال عقل غفوله وقفك بني آدم كو عقل سيسي عن وأديك سنوايا wixii ay ahayd ragannimadu inay ku jirto iyo dadnimadu haddaabad rumaysan tahay in cadaab jiro waad rumaysantahay in janno jirto aada rumaysantahay in xisaab jiro aada rumaysantahay in ilaahay lagu hortaagayo aada rumaysantahay waktigaad haysataana wakti la huboba inaanu hayn any time any instant in nafta lagaa qaban doono waxay ahayd qofka mu'minkaa diyaar garowgiisu inuu bato hadduuse taa kaafil ka noqdo aakhire marka la tagaabu wuxuu qiranayaa dunida markii uu joogay inaanu caqli lahayn se aakhiro dembiga la qirtaa waxba ma taro adduunkuu wax taraa qirashada ilaahay dembigaaga u qorata tidhaahda ilaahu tooba waa ka noqonaya adduunka waxbuu taraa bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya sayid listikfaar toobadkeenka madaxda istikfaarka waxa uu abuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari kuu tilmaamayey ee sheegaya qofka gelinka hore yidhaahda isagoo muuqina hadduu maantaasi go'o inuu ahlu janno yahay habeenkii hadduu yidhaahdo isagoo muu muuqinan oo rumaysanna oo uu dhintana inuu ahlu janno yahy waa xadiidkii ay ka midka ahayd maxay ya sayidulistikfaar wax ka xasuusan allaahuma anta allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wa wacdika ma istatact acuudu bika min shari ma sanact abuu'u laka binicmatika calay markan baa ictiraafka wax tara abuu'u lak ilaahay waxaan kuu ictiraafay binicmatika calay wa abuu'u bidenbi waxaad nimcaysiisayna waan ictiraafsanay ilaah waxaan dembi galayna waan qiranaya waan ictiraafsanay fakfir li markaasuu dembi dhaafku wax taraya markaasaa ictiraafku wax taraa ama aakhiro waxba ma taro saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu ma kunna fii asxaabi saciir faاctarafuu bidenbihim fasuxqan liasxaabi saciir baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leeyay markaasi waxay leeyihin low kunna nasmac aw nacqil dunida markaanu joognay haddaanu maqal qiimale haddaanu maqli lahayn way maqlayeen laakiin inta xayawaankuba maqlaa bay maqlayeen way maqlayeene waxaanay maqal maqal ay qalbiga u dhaadhiciyaan baanay maqal saa daraaddeed bay waxay leeyihin low kunna nasmac dunida markaanu joognay haddaanu aw nacqil ama aanu caqli yeelan lahayn oo dunida intaanu joognay hadduu caqli jiro maa kunna fii asxaabi saciir bay leeyihin maanan ka mid ahaanin kuwa naarta saciiro gala ilaahay baa wuxuu leeyahy faاctarafuu bidenbihim dembigoodii bay qirteen idan asxaabu اlgafla laysuu biasxaabi cuquul walaa biasxaabi asmaac samc iyo basartoona ma jirin caqli ma jiro hadduu waxa weyn arki kari waayo caqliga aakhiro ku tusi kari waaye adigoo arkaya kii kaa horreeyo lasii sido maalin walba mid intaad mara yar ku duuduubaan aad godka kusoo ridayso caqliga kusiin kari waaye wixii dad kaa weynaa meeshay qabteen adeer iyo aabbiyo hooyo iyo habar iyo isdaba weyday xaggay kaaga horreeyaan idan waxay ahayd qofka bini aadamkii inaanu khaflo intaa lee gelin waa xanuun markaa khafladu qofka hadduu ku dhaco geeridaa indhaa u bujisa khafladu hadduu qofka bini aadamkii galo geeriduu ku baraarugaa sida daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu lilwariid id yatalaqa almutalaqiyaani can alyamiini wacan alshimaali qaciid ma yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها فائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaana wa tacaala inuu bini aadanka abuuray isagu og yahayna waxaa naftiisa ay ugu sheekaynaysa dhammaanteed laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya inuu insaanku isa dhaga maro nolosha tanna inuu haafil noqdo iyadoo ay saaran yihin baa ilaahay leeyahy malaa'ig wax kastoo uu ku dhawaaqo qoraysa dabeetana geerida u timaadaba alla leeyahy subxaana wa tacaala oo waxaa lagu yidhaahaa dalika ma kunta minhu taxiid wixii aad ka xeeleedaysanaysay waa tan baa la yidhaahdaa hebel waa bukaa dhakhtarka kula carara kan geeya mid wax ku tufa u geeya ha loo duceeyo waxaad geeri ka xeeladaysataba waxaa la yidhahdaa waa tan si aad weecashada kaga jirtay waa timid wanufika fi suuri dalika yowm lwaciid waxaa la keenaa qiyaamada iyadoo mid hogaaminaya iyo mid ku markhaati kacaya ay jiraan maxaa lagu yidhaahdaa marka laqad kunta fii gaflatin min haada arrinka kan haafil baad ka ahayd baa la yidhaahdaa mawduuculistidlaalkeenna waa kan laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka khiaa'ak baa ilaha yidhi daboolkaagii baan kaa rogay baa la leeyay arrinkan haafil baad ka ahayd waa ka daboolnayd indhahaad ka qarsatay haddaa daboolka lagaa rogay fa basaruka alyawma xadiid baa ilaahay leeyay maanta waxaa tahay sharp sighted qof indha fiiqan baa tahay baa layidhi xidda fi lbasar wax fiiqan baad arkaysaa aad baad u aragti aragtidaadu ay u sarraysaa ba laleeyahy yacni tara alumuura calaa xaqiiqatiha shalayto wax waliba sida ay xaqiiqadu tay umaad arkaynin dhalanteed iyo haydhhaydh baa kaaga jiray khafladaa keenaysay adigoo xataa caqiide ahaan u rumaysan inaad dhaqan ahaan haafil iska noqoto inaad ilowdo marar badan salaadaadkaagi iyo jamaacaadkaagii marar badan awraadaad iyo qur-aankaagii marar badan dembiga iyo ka dhowrsoontateedii marar badan xanta iyo iska ilaalinteedii marar badan xumaha iyo ka fogaanshiye waxaasoo dhan inaad marar badan haafil ka noqoto ari weydo shay waliba qiimaha dhabtee uu lahaa ama wuxuu goynayey ama alyowm baa ilaahay leeyahy fakashafna canka ghitaa'ak daboolkan kaa faydnay baa la leeyahy subxaana watacaala fabasaruka alyawma xadiid waxaa habboon marka xaqaa'iqda ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inaynu hadda si fiican u aragno oo ay qalbigeenna si wanaagsan u degto oo ciil aad rag u qabto iyo cid ay ishaysaan iyo qof kaletoona aanu ku dhaafinin xaqiiqadaasi inaad ogaato rabbiga intaad ishortaagto inuu kugu xisaabin doono ilaahay baa wuxuu leeya walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarnaa wasamicna faarjicnaa nacmal saalixa innaa muuqinuun haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeya mujrimiintu markay madaxa hoos u rogoyaane leeyiin ilaahu hadda waxna aragna waxna maqallay ee neceli nacmal saalixan innaa muuqinuun maalintaasi waxba tari mayso hadduu wax tarayaa in basarka iyo samacuu wax taro ilaahay baa wuxuu leeyahy markaa faduuquu bima nasiitum liqaa'a yawmikum haada innaa nasakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun hilmaankiinni iyo isilowsiintiinni daraaddeed baa laleeyahy dhadhamiya waxaa samaynayseen idinka tegaynaa baa layidhi waa laydin hilmaamaya baa wuxuu leeyay walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytana nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin bal badaa lahum ma kaanuu yukhfuuna min qabl haddaad arki lahayd baa ilaahay leeyay marka naarta lasoo dultaago ay leeyiin yaa laytana nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina laytana jeclaan lahayne bay leeyihin ina la celiyo oo walaa nukadiba biaayaati rabbina oo aanan beeninin aayaadka alle subxaana wa tacaala oo aanu mu'minka ka mid noqonno ilaahay baa wuxuu leeyahy bal badaa lahum maa kaanuu yakhfuuna min qabl hadda waxa u muuqday waxay shalayta qarinayeen ee haafiliinta ka hayeen ee layska madadaalinayay shalay wixii layska indhamarayay baa ilaahay leeyay bal badaa lahum maa kaanuu yakhfuuna min qabl waruduu lacadu lima nuhuu canhu ilaahay baa wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala walow taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala alaysa hada bilxaqi qaluu balaa warabbina qaala faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun haddaad arki lahayd baa ilaahay leeyay marka alle lasoo hortaago ee lagu yidhaahdo alaysa hada bilxaq waxaana arkaysaan miyaanu dhab ahayn maanta qaaluu balaa warabbina wallay ku darayaan markaas waa dhaaranayaan ha ilaah wadaanu kugu dhaaranaye waa xaqiiqo laakiin waxaynu idhi waktigan ictiraafka waxba ma taro qaala faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiyaa la yidhaahdaa gaalnimadiina daraaddeed ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nusuus badan badan badan qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illahi xataa ida jaaءathum asaacatu bagta qaaluu ya حسرتنا على فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحا هوغي كو إلهي إلهي الصاعد أيغتمت ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwaasi waxay imanayaan iyagoo dembiyadoodii iyo wuxoodii oo dhan xambaarsan fool xumaa baa ilaahay leeyay waxay xambaarsan yihin kadib ba alla wuxuu leeyihi war nolosha adduunyo lacib iyo lahwi mooyaane wax kale maaha war daarta aakhiro ayaa u khayr badan liladiina yattaquun kuwa alla ka cabsanaya aayadda maxaa lagu gebagabeeyey afalaa tacqiluun baa ilaahay leeyay miydan caqli lahayn miydan caqliyaysanaynin xaggee maankiinu jiraa haafilku qofka arrimaha waaweyn arki kari waaya qur-aanka markaad aragtee akhrido inta ugu badan ilaahay tawxiidkiisa markii laga warramoba aakhira raacsiisan mar kastoo la inawaaninayo aliimaanu billahi walyawmi alaakhir way wadasa man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam yacni bacd allahi subxaana wa tacaala xaqiiqada ugu weyne loo baahan yahay qofka mu'minka inuu arka waa maalinta qiyaame ku xisaabtankeeda iyo agtiisa inay ku weynaato iyo inaanu masaladaa marnaba haafil ka noqonin iyo inuu ku xisaabtamo wax kasta uu qabanayo aakhire maxay ka gooyaan inaanu noqonin wax kastoo aad qabanaysaa maxay doolarka ka gooyaan inaanu noqonin ee wax kastoo aad qabanaysaa inuu noqdo muxuu aakhire ka gooya wuxuu siduu aakhire ugu kala qiimo badan yahay markaasi inuu agtaada ugu kala fiicnaado ama ugu kala weynaado ama hadday taasi dhici weydo waad hidaayo beelaysaa bale hanuunkaa lagu ilowsiinaya ilaahay baa qole wuxuu ku tilmaamaya dalika biannahum istaxabu alxayaaةa addunya cala alaakhira ilqowma alkaafiriin ulaa'ika aladiina طabca allahu cala quluubihim wasamcihim waabsaarihim waulaa'ika hum alghaafiluun fii suurati naxl ilaahay markuu ka soo warramay kufriga walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim ayaa ilahay yidhi dalika biannahum istaxabu alxayaata addunya kuwa laabtooda gaalnimo ku ballaarsaday baa ilaahay yidhi ee ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisuba korkooda ahaaday maxay waxankaa ku heleen nolosha adduunyuunbay ka horu mariyeen baa ilaahay leeyahy ta aakhiro adduun iyo aakhiro markay acmaashoodu joogto ayuunbaa beryoritiga waxaa lahaa maxay nolosha adduun baa lahaa waa qaar ilaahay qalbiga iyo dhagaha iyo indhahaba dhababay baa la yidhi maxaa lagu cileeyey labaad wa ulaa'ika hum alghaafiluun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa kuwaasi haafilka ah kuwa akhriya adduun isweydaariye ay ka dambe qiimo u samayn weyday kuwaas ba ah baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kuwa haafiliinta ah dadku markay haflada galaan marka xanuunada ku dhaca waxaa ka mida markaa hidaayaduba way ka luntaa xanuunada ku dhaca waxaa ka mida xaquba agtooda wuu ku fududaadaa xanuunada ku dhaca waxaa ka mida mawaasiinta wax lagu qiimeeyey o dhan baa ka luntaa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri اlxaq wain yarow kula aayati laa yu'minuu biha wain yarow sabiila اrushdi laa yatakhiduhu sabiila wain yarow sabiila algayi yatakhiduhu sabiila sababtu waa maxay dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canha gaafiliin baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala aayaadkayga ayaabaa ilaahay leeyo ka weecinaya kuwa dhulka korkiisa isku kikriya gardarro daraaddeed aayad kasta hadday arkaan baa ilahay yidhi ma rumeeyaan dariiq kastoo fiican hadday arkaan ma raacaan dariiq xunoo kastoo ka soo horbaxa waa ku dhacaan baa ilaahay leeyo sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan inay aayaadka ee la beeniyeen iyo wa kaanuu canhaa haafiliin baa ilaahay waxay kaloo ahaayeen waxa alla sheegayaba kuwa maxay moogan oo kafla ay kaga jirto sida awgeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala isagoo mas'aladaasi in badan inooga digaya walaqad zara'naa lijahannama kasiira min aljinni wal jahanamo baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaanu u diyaarino u abuuray dad badan oo jinka iyo insigaba ka mid ah ahlunaarka markaa calaamadaa lagu gartaa ilaahay inoo sheegaya subxaana wa tacaala min sifaati ahli naar waa maxay lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adal ulaa'ika hum alghaafiluun ilaahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ahlu jahannam ee jin iyo insi ka mida waxaa lagu gartaa qalbiyo aan wax garanin bay leeyihin cuquul aan waxba fahmin waxaa kaloo lagu gartaa baa ilaahay leeyahy indho aan waxba arag waxaa kaloo lagu gartaa baa laleeyahy dheg aan waxba maqal kuwani waa xoolahoo kale baa la yidhi bal e xoolaha way ka liitaan maxaa xoolahoo kale loogu tilmaamay waxaa loogu tilmaamay isha iyo iyo caqliga iyo qalbiga iyo wixii alla siiyey intay xooluhu ku isticmaalaan in leeg buu ku isticmaalaa wuxuu ku isticmaalaa sida wax loo cuno sida gabadh loo guursado sida loo seexdo sida dhibta looga cararo intaa xooluhuna way ku isticmaalaan dhegtooda iyo iyo maqalkooda iyo waxaa alla siiyey xooluhu waa daaq tagaan xooluhu bahal hadday arkaan waa ka cararaan meeshay dhibi jirto waa ka didaan cod xun hadday maqlaan waa didaan qofkii bini aadamkaa baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala awoodihii alla siiyey wuxuu ku isticmaalay intii xooluhuba ku isticmaalaya wuxuu arki kari waayey aakhiro iyo cabsideedii iyo ku xisaabtankeedii sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa xooloo kale haddana waxaa la yidhi bal hum adal waa ka hooseeya qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya insaanka in la karaameeyo malaa'igta la yidhi u sujuuda wuxuu qur-aanku inoo tilmaamaya walaqad karamnaa bani aadama laakiin qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamaya karaamadaas iyo waxaasoo dhan inuu lumiyo hadduu hadyiga raaci waayo xataa ha yaqaanane labada xayawaan ee ugu liitay qur-aanku uu tilmaamay waxaa lagu tilmaamay duul hadyigii iska indha maray qoladii la yidhi waa dameer maxay yaxmilu asfaara iyo kuwii la yidhi waa xumur mar kalena waa lagu tilmaamay farat min qaswara waa dameero libaax ka diday siday diinta iyo uga sii fogaanayaan mar kale waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kalkalb in taxmil calayhi yalhas aw tasruku yalhas insaanku markuu xadiidka galo dhulka markuu ku baaba'o ayaa xoolaha lagu misaaliya ilaahi subxaana wa tacaala kuwa kan wuxuu ku tilhanamka ah sifadoodu inay tahay sifadaasi xayawaaniga ah waxay ka fakeraanee aragtidooduna inay tahay intii xayawaankuba ka fakeri jiray yaa in wax la cuno in la seexdo in dumar la helo intaas waa inta xayawaankuba ka fakera baa ilaahay leeyahy saa awgeed baa ilahay wuxuu ku sifaynayaa oo loogu gebagabeeyey ulaa'ika hum alghaafiluun kuwa kani baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa ahlulghafla waa kuwo aanay u muuqaninba waxa ka dambeeyaaba alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala cidda waxa dambe arki weyda ilahi wuxuu le yaclamuun daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun baa ilaah yidhi qolada gaalowdee dunida iska kor joogtaa nolosha adduun waxbay muuqaalkeeda sare ka garanayaan ba ilah yidhi laakiin aakhiro ah shaygii muhimka ah ayaa waxay kaga sugayiin kafla sidaa awgeed qur-aanku wuxuu ina barayaa in laynoo digo wa andirhum xasra id qudiya alamru wahum fii kafla baa ilah yidhi uga dig dadka baa la yidhi oo u dig oo maalinta murugada mudan uga dig oo ugu dig id qudiya alamru wahum fii gafla waxyiga waxaa lagugu soo dhiibay baa laleeya inaad u digto duul aabbayaashoodba aan loo digin oo gaafiliina iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun idan ikhwatii fi lcaqiida waa xanuunada waaweyn ee ilaahay laga magan galay inaad ilaahay ilowda subxaana wa tacaala inta badan bini aadamku jidhkan sare hadduu xanuunsado markaaba dhakhtarkay kula cararaan tuu caawo madaxu ku wareeroad laba goorma tagto dhakhtarkaagii caadigaa ma sugtidee ka degdegta ah ayaa dalbataa is aragtaa inaad khatar ku jirto critical alarm baad garaacdaa markaaba mushkilad kale hadday kugu soo dhacdo markaaba inta asxaabta haydeen iyo intaad waxtar ka filaysay baad ku carartaa adigoo le dhibtan baa jirta waxa layla qabto laakiin dhibta ugu badanee jirta waxaa ka mid ah qofku isagoo nooloo sii baktinayaanu cidnaba isna isku fekerin cid kalena oo dhan waaridawe kafladu waa xanuunada ugu khatarsanee bini aadamka ku dhaca ee qalbiga bini aadamkaa daboola alafla can illaah wa can yowmi alaakhir wa ahwaali inaad kaafil ka noqotaa waa xanuun khatara xanuunkaasi intuu kugu dhaco haddaad adna isdaweyn kari weydo dhakhtarna u tegi kari weydo atibaa baa jira xanuunada nooca kala daweeya oo waa dadka rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala rabbaaniyuun kuwa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey ayaa xanuunada tan daweeya hadiran kari weydo waa mushkilad ilaahay wuxuu ina farayaa markaasi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wa khufiya waxaa layna faray inaynu maxay ilaahay barino subxaana wa tacaala inagoo isu dhuldhigayno oo ka cabsanayna wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal walaa ha ka mid noqonina baa ilahay lehy subxaana wa tacaala haafiliinta ilaahay barya oo ka cabsada oo ku xidhma oo isu dhuldhiga oo kuwa haafiliinta ha ka mid noqonina baa alla leeyahy subxaana wa tacaala haddaba si aynu xanuunkan isaga daweyno maxaa acraaba maxaase asbaaba xanuun kastoo qofka bini aadamkii ku dhaca wuxuu leeyahay acraab symptoms qofka ka muuqda oo la yidhahdo haddii meeshaasi ku xanunto saasi ku xanunto saasi ku dhacdo saasi dhacdo saasi dhacdo bes xanuunka haya waa lagu garto waa waxa iyo waxa waxani waa symptomskii kaa muuqday laakiin xanuunka keenaya asalkii waa shay kale symptomska soo socdaan tilmaami doono haddaad isku aragto xanuunka waad qabtaayo daawo iskula dadaal symptomskan haddaad isku aragto qur-aanka iyo sunnadu sheegayaan xanuunkataa daawo iskula dadaal maxaa ka mid ah haddii aada salaadaha ka caajisto ama cibaadaadka iyo daacada ay kugu cuslaadaan ama adigoo maqlaya xaya cala asalaa xaya cala alfalaax axaad arato ama salaada waktigeedu joogto baac mushtari iyo shaqo iyo waxbarashoiyo wax kale aad ka wadato xanuunka waad qabtaayo dadaal nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan wuxuu ku tilmaamaya isagoo aan waxaasoo dhammi ku dhicina intuu dagaallo soo galeen soo noqdeen oo safaroo muddo badan la socday ayaa meel la degay dabeetana wuxuu yidhi war waa kan dadkii waa daalan yihin iyo caawa ina ilaalinayo salaada subax ina kicinaya bilaal baa yidhi ilaahay rasuulkiisii anaa gaadh ka qabanaya anaa dad toosinaya waa yahay baa la yidhi dadkii way seexdeen bilaalla meel buu fadhiistay bilaal dese dadkuba u daalan yihin buu u daalaanayay fadhigu ku gamaysanaa salaaddii subaxna way dhaaf badiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay tooseen iyo cadceeddu soo baxday cadceedda soo baxday ayaa la toosay dabeetana bilaal buu nebigu u hor toosay maxaa dhacay buu yidhi bilaal mee bilaalow waa sidee baa la yidhi wuxuu yidhi ilaahii naftiinna qabtaa ilaahay rasuulkiisii waa naqaydii qaaday idinkama dambayn buu leeya si idinba laydinka qabtay ayaana layga qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu ku yidhi taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi algafla waar meesha tan gafladu inugu haleeshay inaga rara buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam way ka guureen meel kale inay ku tukadaan haddaad meel aragto in salaadahaagu ku dayacmayaan shaqo haddaad aragto naftu kaaga sii baxayso salaadaadii qiriqiyo gelayso cibaadaadkaagii ay xumaanayaan xanuunkan waad qabtaa kafla ku hayse ka guur shaqada bedel guriga bedel meesha bedel waay shaygii kuugu muhiimsanaa weeyaan waxa kan galay maxay waxa kan compromise ma galo waxaad ilaahay la hortegaysa weeyaan saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku sifaynaya qur-aanka duulka xanuunkani ku dhaca inuu yahay munaafiqiinta walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala baa ilaahay leeyahy walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala salaada ma tukadaan ilaa iyo iyagoo caajisa mooyaane idan atakasul can iطaacaat waxay ka mid yihiin waxyaabaha waaweyn ee kaflada lagu garto haddaad aragto adigoo jamaca iyo jamaacaadka iyo jumcada u jaraya wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka صaxiixu muslim ku yaala duul way ka waantoobi doonaan can wadicihim اljumucaat أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين duul buu nebigu yidhi layantahiyanna ka waantoobi doonaan duul tegistay jamacaadka ka tegayaan buu nebigu yidhi inay salaada jimce iyo jamaacaadka soo tukadaan tegistay ka tegayaan amase hadday sidaa ku wadaan layakhtimana allahu calaa quluubi ilaahay baa qalbiyadooda xidhi doona uma layakuunanna min algaafiliin waxay ku biiri doonaanoo ka mid noqon doonaan buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ahlu kaflaha haafiliintaa lagu daraya anta labaad ama shayga labaad ee lagu garto kaflada waxaa ka mid ah qofka oo dunuubtu ay la fududaato macaasidu qofku ay la fududaato qofka mu'minkii macaasida wuxuu u yaqaanaa inay naartay dab intaad far ku hayn kartaa waa waxba dabka kani waxaa la yidhi kii jahanama oo toddobaatan goor loo qaybiyey meel ahaan baa dabka dunida yaa loo dhami leegiyey idan qofka mu'minkii wuxuu arkaa macsidu inay tahay dab gacanta la gelinayo saa daraaddeed haddaabay ka dhacdo markaasuu toobadda ku degdegaayo dib uga soo noqda ahlu kafluhu waa si ka galaan qalbiga qofka bini aadamkana waa muraayadoo kale buu nebigu ku tilmaamayo haddii uska buu ku bato bato bato bato marka dambe waa daboolma muraayadda haddaan la safaynin ee biyuu ku duulaan usku ku duulaan marka dambe meel dhamadiyo uskagalo aan waxba laga arkaynin buu noqdaa qalbiga bini aadamku sidoo kaleu noqdo hadday macaasidu ku badato waa kii nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam munaafiquna yani munaafiqiintu dembigooda waxay u arkaan maxay duksi halka fulow caynkaa iska yidhi mu'minkuna baa la yidhi wuxuu u arkaa buur ku soo dumaysa waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan waxaa kugu filana masalada xadiidkii sheegayay tucradu dunuuba cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuudan xadiidkii sheegayay dunuubta in qalbiyada loo soo bandhigo laakiin fitanka iyo mashaakilka iyo waxa kale see ku socoto dadka qaarna inuu marka dambe noqdaan qaar aan munkar iyo macruufba kala garanaynin qaarna qaar alla u noqdo inay noqon karaan qodobka saddexaad aynu leenahay bukaankan calaamad buu u yahay waxaa ka mid ah qofka oo waktigu qiimo u yeelin waayo ee qofka mu'minkaa ra'su maalkiisa dhabta abaa ah waktiga cimriga la sheegaya waa saacaadkana aakhiro waxaa lagugu xisaabayaana waa saacaadka kan hantidaada dhabta ee aada haysataa waa inta aada nooshay inta aada jirayso idan qofka mu'minkii wuxuu ku xisaabtamayaa wakhtigiisa inse shaydaanna qalbi bini aadam buu jaasim ku yahay oo hadduu ilaahay xasuustana shaydaanku dib buu u noqdaa hadduu qofku haafil noqdana waswasadiis iyo wixii uu ku akrinayay ayuu ku bilaabaa calaamaadka waxaa ka mid a bay dhahaan khaflada lagu garto qofkoo wacdigu uu raadayn waaye iyo alla ka cabsigu subxaana wa tacaala laysu sheegaya saxaabadii nebiga calaamaadka lagu yaqaana waxay ahaayeen khaflada ugu yar ayay inkirayeen walidaalik xadiiska riwaayaadka dhowrka ale matalan anas ibnu malik ayaa wuxuu leeyahy saxaabaa nebiga u timo waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiya waa halaagsanay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi wama daak waa maxay waxaana ku halaagsateen qaaluu annifaaq bay dhahdeen munaafaqnimo wuxuu nebigu ku yidhi alastum tashhaduun waar maydan qirayn inuu ilaahay keli yahay keligii la caabudo haa bay idhaahdeen oo maydan qiraynin buu yidhi aniguna inaan ilaahay rasuulkiisii ahay kaana waa qarsanay bay ku yidhaahdeen laysa bidak buu nebigu ku yidhi marka waxaana sheegaysaan munaafaqnimo ma aha way ku celiyeen haddana mar dambe in loo yimaa layidhi ilaahay rasuulkiisiiyo halaagsanne markaasuu yihi waa maxay waxaa ku halaagsateen annifaaq bay haddana yidhaahdeen isna meedhibu ku celiye war miyadan qarsanayn alla saliynimadiisa miyadan qarinayo cibaadada in keligii loola yimaado waa qarsanay bay yidhaahdeen miyadan qarsanayn buu ku yidhi marka inaan aniguna ilaahay rasuulkiisii ahay maya waa qarsanay bay ku yidhaahdeen laysa daaka binifaaq buu haddana yihi mar saddexaad bay u yimaadeen waxay dhahan ilahay rasuulkiisiiya u halaagsanay arrintii markii dambe u nebigu weydiiyey annifaaq annifaaq say u lahaayeen bay markii dambe sharxeen waxay dhahan ilaahay rasuulkiisiiya markaanu kula joognana waxaad moodaa jannada iyo naarta inaan hayno oo dad nool adada iyo cabsida alla dareemaya baanu nahy markaanu kaa tagnana dumarkii iyo caruurtii iyo wixii un baanu iskaga mashquullayo kaanamaa aanan sidii qalbigaygu ahayn markaasu wuxuu nebigu yidhi sidaa aad tihiin markaa ila joogtaan si aad tihiin hadday ahaan lahaydeen mar walba malaa'igtaaba idinku salaami lahayd buu nebigu yihi suuqyada iyo furaashyadeen yacni xadkii insaamnimadaba waa dhaafi lahaydeen nafsu shay waa xadiiskii xandala isaguna abibakar u yimi lahaa waa nifaaqda maxay tilmaamaysa waxay tilmaamaysaa saxaabadu inay in badan eegayeen qalbigooda haddii isbedel yari uu ku yimaado dad xisaabtamaya bay ahayd waxaynu isweydiinaynaa ma xisaabtanaa nin kasta oo baacamashtara ama shaqaysta habeenkii wuxuu isweydiiyaa maxaa ku soo galay imise saacadood baad maanta soo shaqaysatay maxaad soo faa'iday maxaad soo waa accounting ma jiraan qof shaqaysto oo aan bishii xisaabtamin kalgalay iyo wax ka baxay iyo say wax yihiin waa maya waa account balanskaagaad eegeysaa balance sheetka lagu soo diraad eegeysaa wixii kaa baxay baad eegeysaa wax walba waad sheegaraynaysaa waxaad ku xisaab waxba inay kuu soo hadheen maynagu jira aakhiradiisa qof saa ugu xisaabtama maalin habeen toddobaad bil bal is eega wararta maxaad shaqaysatay buuggaada labada buug kee badan ilaahay maxaad la hortegaysaa waktigaagi xaguu ku baxay saxaabada yani xaalaadka ay dareemayeen waxay ahayd aan xaaraan ku dhicin oo waxba samaynin mujarad nebi moxamed markuu la joogo calayhi salaatu wasalaam ee nebigu wacdinaya waxu sheegaye ilaahay rasuulkiisa ay ag taagayiin iyo marka ay xoolaha soo yaro celinayaan ama islaanta iyo carruurta la joogaan in difference uu dhexeeyo dareenkooda iyo shucuurkooda ayay ka cabanayaan oo kaasay nifaaq ku sheegayaan innagana waxaa laga yaabaa dad dunuubta waaweyn ba galay oo buuraha soo rogay inaanad inaad boqsiduulisay ana kulaha inaad tiado shantii salaadoodna maanta waan tukaday oo masaajidkiina waan tegey ikhwati fi lcaqiida acraabdii baynu tilmaamnay maxaa sababa baynu isweydiin karnaa sababta koowaad waxa weeyaan jaahilnimo dadka ka haysata alle iyo kitaabkiisa iyo islaamnimadaba qul hal yastawi alacmaa walbasiir baa ilaahay leeyay miyay siman yihiin indhoolaha iyo ka wax arkaya wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala adulumaatu wala annuuru wala adillu wala alxaruur ma sinna qofku hadduu ogyahay waxa qur-aanku ka warramayo cadaabku intuu leegiyey waxyigii soo degay wuxuu naar ka sheegay wuxuu siraad ka sheegay waxaa maalinta qiyaame kontonka kuna sanadooda laga sheegay khamsiina alf mawaaqifteeda iyo dhibaatooyinka jiray ee waxa yaalla waxaa laga sheegay geerida uu hubo uu arko kuwii ka horreeyo lasii wado godka lagu gurayo ilaah iyo rasuulkiisaba uu rumaysan yahay hadduu waxaa og yahay qofku in badan buu ku xisaabtami lahaa laakiin kulamaa jahligu bato oo dadka uu jaahil noqdo ama se isxasuusintu ay yaraato oo in dadku waxaa laga yaaba masaajidka intaa timaada inaan cilmi cusub lagu sheegin cilmigan lagu sheegayo o dhama aayadaa taqaani iyo xadiisaa taqaanuun in la akrinaya laakiin marar badan bay min baabi dikra marar badan bay qofka waxay anfacaa xadiid aad weligaaba taqaano maalin kale lagu sheegay baa in badan wax kaa bedela noloshaada aayad aad weligaaba taqaanay oo mar qura lagu akriyaa wax badan kaa bedeli karta sida daraaddeed in ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga lagu xidhnaado jahliga kuwaasi dadka kaga dhacaa waa mid ka labaad waa qofka oo asxaab xun la saaxiiba saaxiibka xume waa shar oo balaayo kuu soo hoyatay waayo waxaanuu kugu akrinayona maalin walba kugu wadaa haddii soofe gaboobay midi raawisa lagu liso aakhirka way lisna bale haddaad dhagax midadaas kaga xoxoqdo aakhirkaas bay yeelanaysa haddii waxa lagugu celceliyona lagugu celceliyo haddaad fadhi ku dirar tagto oo maanta tira war dadkan miyay waalayiin maalinta dambe maqaaxida haddaad ka shaahayso bil markaad marayso maalinta dambe adigaa kursiga u fadhiisanaya warka bilaabaya waayo waad la qabsatay teemadan meesha lagaga hadlana haatan khabiir baad tahay dadka wax laga weydiinaya falanqaynaya ee soo rogaya ee wararka usoo dhegeysta baad ka mid noqonaysaa idan noloshu waa noocaas qofka bini aadamka ahi haddaad masaajidkaa isaga badato oo waktigaad saan is leeday masaajidka iska timaadid oo qur-aankaaga iska akrisatid o iska cibaadaysatid wacdigaaga iska dhegaysatidna kooxdan baad ku xidhmaysaa haddaad meelaha sharka lagu hayo iyo warkaasi ku haysana barashada iyo saaxiibnimada iyo degaanku waa dhib waxaa laga yaabaa markaa waddankii joogteen markii idinku horreysaa waddankan soo gasheen dumarkan qaawan iyo baledatan inaad meel aad egtayba garo idhuug ku xanuuni jireen maantana in dhagax ku hormaray iyo inay yani dadku waa dadkii sidii baanay u qaawanyihin sidii baana rabshadu u jirtaa laakiin adigaa laazimay adigaa tacawuday adigaa bartay haatan dafar barashadaad baratay baa waxay keentay inay gabadha qaawani macsi tahay aragtideeda iyo inaanay ahaynba waad ilowday waxaad ka undaagi halkan marmari jiray inay tahay ayaa tirada kuugu jirta hadda wax badan oo kale ay tahay kuguma jirto idan saaxiibka xumi iyo dadka xune aada la noolaataa raad badan bay kugu leeyihin waxaa ka mid a asbaabta keenta qofka oo hunguriga ku mashquula bal dhegeyste nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo xadiidka tirmadi warinayo sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamay uu leeyahy man badaa jafaa buu nabigu yidhi ninka reermiyooba waa adadkaadaa qofka alkhallafsan buu noqdaa buu nabigu yidhi waman itabaca sayda gafal buu nabigu yidhi ninka ugaadhsiga uun dabagale ugaadh uun raadceeyaana kafla ku dhacda buu nebigu yidhi ugaadhii berigii hore xoolo noolo la dabagala bay ahayd tan maanta joogtaan waa doolarkan u leeriya dee lawasba waa la ugaadhsi tegay un haddaaduun gaadhiga u fuusho tidhaahdo saacad baa iga khasaaraysa waa wadayaa un oo saacadba saacad un adeegto tidhaahdo labaatan saacadood baa shaqaynaya tagsiga sii eraya ama tareelaha saaraanaya waa kordhinaya waa man badaa jafa waman itabaca sayda kafalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii ugaadhsiga uun raacdaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kafla ku dhacda kafil buu noqda waman ata sulطaana iftatan buu nebigu yidhi ninka uun mariyo dowladda iyo halkaa ku nabnaadaana aakhirka wuu fitmoobaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam hadaad uun meelaha manaasibta lagu hayo siyaasadda iyo inta haddaad ka fogaan weydo weliba dee tan dambe duul khayr le maaha hadaad aada ugu dhadhowaato dhibteedu ma yana idan nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ina leh sirbaadiyanimadan aad adayg baa laga qaadaa sayidka ugaadhsi taggaa xoola taggaana kaflaa laga qaadaa suldaankaasi uunoo la isku nabnabaana aakhirka waa lagu fitmo ogaa maxaa dawo ah waa soo koobaynaa waxaan leenahay dawada koowaad dawa inaynu ilaahay wada toobadkeeno subxaana wa tacaala dabeetana uma alcilm barannana ilaahay inaynu toobadkeeno subxaana wa tacaala barannana inaynu ilaahay barino weliba inagoo toobadu dhab inaga tahy nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed uu warinayo axmed shaakir iyo haytamina ay xasanka ku sheegayaan wuxuu leeyahy in allaha laa yastajiibu licabdin dacaahu can dahri qalbin af ilaahi subxaana wa tacaala ma aqbalo baryada qof muslima yacni baryada qof bariyey isagoo iska kaafila masalan kaarta iyo awraadda iyo ducada iyo waxna tadaburkay ku fiican yihin waxaa laynagu yidhi salaadda markaad dhamaysato saddex iyo soddon jeer subxaan allah de saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah de saddex iyo soddon jeerna allahu akbar de marka boqolaadna laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu calaa kuli shay qadiir waxaa lagu sheegay ajar aada u tiro badan laakiin kafladu waxay gaadhaa dadku markay salaada ka baxaan gacanta maacinkaa iska ilaabaan yani waxay tilmaamaysaa inaad haafil iskato xataa waxa kan tiradoodu inaad kirsato iyo inaad intii la yidhi inaad odhanaysa aan dan badani ka ahayn farahan unaadtay dadkoo farahan sidaa leele unadgunaad farahan saa ka daba tidhi baryadu waxay u badan tahay un markaad dhamaysa inaad iska tiraado bismi illah alxamdulilah wasala wuxuunaad akrido adigoon kala ogeyn nebiguna wuxuu inoo tilmaamayaa baryadaada hadday kafla kaaga jirto salaadii sunnada masalan waxa u fiicnayd habeenkii la tukado oo faralka dabadii salaad la tukado ta habeenkii loo badan dabeetana nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii aad hadalka kala garan weydo waxaad leedaho kafladu kugu dhacdo waad kala garan weydaba habaar iyo duca waxaad akhriyaysa inaad ka fadhiisato waxaynu lena waxaynu u baahanay inaynu iimaankeenna cusboonaysiino iimaankeenna inaynu cusboonaysiino oo nebi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam iimaanku qalbiga dadka wuxuu ugu gaboobaa sida maradu guudkeenna ugu gabowdo mar haddaad xidhnaato xidhnaato maxaa ku dhaca marka dambe way gaboobaysaa iimaankuna waa sidoo kale iimaanku wuxuu u baahan yahay tajdiid iyo cusboonaysiin oo maxaa cusboonaysiiya cibaadada dikriga wacdiga ilaahay qur-aan akhriska dhegaysiga wanaagga kan baa cusboonaysiiya idan waxaynu u baahannahay inaynu iimaankeenna tajdiid ku samayno waxaynu u baahannahay meeshaynu degayno nebi maxamed baa ilaahay wuxuu qur-aan ku leeyahy wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كالصبر با إلهي النبي محمد ليه كو إلهي أنكحرم قلن هرئي قلن دنبابا كو ألا كحرم بريا كو ألا تشوف النبي محمد لقو يري qolada xoolaha haysata waxba indhaah u taagin dharkooda baa ilahay nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamed innaga markaa maxaa la inugu odhanaya nebi maxamed baa laleeyahay intan masaakiinta ilaahay baryaysa ee ku xidhan la joog walaa tacdu caynaaka canhu turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tutic man agfalnaa qalbahu can dikrina hana dhegaysanin baa ilahay dhan qalbigooda la daboolay ee ilaahay xuskiisa la dhaafiyey واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول إلهي بري با لينgu yidhi oo gelin horiyo gelin dambeba bari oo walaa takun min alغaafiliin waxau nebigu leeya calayh الsalaaةu wasalaam xadiidka imaamu termidi warinayo isagoo haween la hadlayaba wuxuu yihi calaykuna bالتصbiix والتahliil والتaqdiis وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة نبغو حكويدة هوينكاسي وحانا دي فرج inaad subxaan allah tidhaahdaan iyo laa ilaaha ila allah iyo ilaahay weynidiisa iyo taqdiiskiisa iyo tasbiixiisa inaa wadaan oo gacantiina iskaga tirsada buu nebigu yidhi aakhiro ayaa laydin markhaati gelinayaa walaa takfulna buu nebigu yidhi war dumarow haafil ha noqonina dikrigiiyo wardiga ha ilaabina sidii suufiyada loo maagayay dadka dambe iyagu wardigiiba way ilaabeen kaanama suufiyadu ay wardiga lahayd wardigu waa wixii nebi maxamed ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waxaan ahayd qofka muslimkii inuu wakti kasta wardiyo walaa takfulna fatansayna araxma buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninka akhriya habeenkii tobanka aayadood ee suurat albaqara ugu dambeeya lam yuktab min algaafiliin man qara'a cashra aayaat fii leyla baa la yidhi weliba toban un kafataha bay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey kuwan xadiidku wuxuu leeyahy qofka akhriyo toban aayadood habeenkaa toban aayadood akhrido lagugu dari maayo baa ilahay yidhi kuwa kaafiliinta ah haddaad se waxbaba akhri weyda xaggaad ku biiraysaa marka cala aqal toban akhri dabeetana nebigu wuxuu le aayadood minka akhriyaana hadda waa wax jis weli ka yar kaa waxaa lagu qoraa buu nebigu yihi min alqaanitiin kuwii taagnaaye ilaahay subxaana wa tacaala adeecay ikhwatii fi lcaqiida waxaan ku soo koobaya waxaad joogtaan dhul maadadu ay saytaraysay dad caqligoodu xoolo raadcee unuu ku jiro iyo kaariir samee iyo wakaasi un aakhiraanay xisaabta ugu jirin waxaynu u baahanay bii'adaas inaynan ku milmin aynu noqonno dad ilaahay xasuusan aakhiro xasuusan wacdigu dhegtooda u gelayo cibaadaadkooda ilaashanaya wardinaya nahar iyo janna ay u muuqato habeenkii markuu seexdo xisaabtamaya garanaya war caawa hadday naftu kaa baxdo ilahay maxaad la hortelisaa subxaana wa tacaala waagu hadduu kuu beriyo o aad indhaad soo kala qaadana qof odhanaya alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacdamaa amaatani oo u arkayo jaanis in la siiyey ilaahay waan mahadinaya geeri dabadeed hadduu maantana isoo nooleeyey waayo waxaad arkaysaa maalin cusub oo janis lagu siiyey inay tahay idan ikhwatii fi lcaqiida naftayda iyo tiinaba waxaan kula dardaarmaya inaynu ilaahay xasuusanno in aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati اdunya waطma'anuu biha waladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yagsibuun baa ilahay leey kuwa aan rajaynaynin ilaahay la kulankiisa rumaysnayn ee nolosha adduunyo ku raalli noqday ku xasilay iyo kuwa aayaadka yagaba haafilka ka abaa ilaahay dhi labada kooxoodba naarta ayaa hoygooda ah ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala intaan qalbigoodu dhiman inuu inaga dhigo inta aakhiro badbaadee naar alle ka badbaadiyo inuu inagu daro inta jidkii nebi maxamed qaada calayhi salaatu wasalaam in alla inaga yeelo qulubteenna in alla isu soo jeediyo rabu samaawaati waalardi kuwii ku xidhan meelay joogaan baa in alla inaga dhigo subxaana wa tacaala kuwa dhab u toobadkeena oo macsida ka fogaada oo cibaadaadkooda badsada oo aan dunuuftaasi intay qarqiso dhiman inuu alla inaga yeelo subxaana wa tacaala waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam والحمد لله رب العالمين